bismillahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibyaal ha ka dhowaada warka haminimo ee raadiyaha warsan qodobada unasin haynona welibaan kuwiina wasiirka wasaaradda bii'ada koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba uusa ku hadlaya xaalufka la kahaayo geedo koonfur galbeed dhimashihii dhaawaca ku dhalatay iska horkooyow ku dhihi duleedka magaalada beledweyne madaweynigii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa weliba uu saray mayba ayaan dare eh inay dowladda iyo markaaska duula maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jira ciidamada maamul goboleedka puntland weliba iyo howlgal iyo hakagobadan hub iyo dadkii wadadi wafda ku dareera dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba iyo diirina magaalada dhuusmareeb oo xarunta maamulka galmudug eh akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal warsan ka dheegi doontaan warkaanna waliba ku mid ee kenya oo markaas hakeedii duulimaadyadii tooska haayay ee talyaaniga iyo weliba imaaraadka carabta oo reed markaas hanaga doonta hoola markaas laku dhoofi maamulka somalilan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
afarta bilo saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhugunsidayaal arbaa-ow khamiisniya hoydaayta intaas may haayana qodobadii warkaan hamiinimaan ku weynaayay an diyaar garoobo isu afaahfaahsan ka bilaabo wasiirka wasaaradda biyaada koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba uusa ku hadlay xaaluufinta lakahaaya geedo koonfur galbeed faahfaahinta warkan fiigsanaya nin hay
magaalada baydhabo xarunta gobolka baay weliba ku socda shirliin ku hadalay xaalufinta deegaanka jarowka dartiya dhuufiyowka dhuulo welibana hagabanqabay wasaaradda bay-ada xukuumadda federaalk soomaaliya wasaarado bay-ada iyo xanaanado hoola xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkaasi walaay liin ku hadalay la weliba diin ku warbiyey waraysi una kudhawaaldanay wasiirka bay-ada dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta shirkan annaga taarikh laba maarso ay tahay oo baydhabo lagu martigeliyey waxaa kasoo qaybgalay wasaaradaha beeyada isteytada sida jubbaland koonfur galbeed oo martigelinayso hirshabeelle galmudug iyo puntland wasiirada oo beeyada dhammaantood kasoo qaybgalan iyo barnaamijkan oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa oo qeyb ay ka tahay oo iyadan macnaha garaynayso barnaamijka waxaa looga hadlayaa arrimaha xaalufinta deegaanka kaas oo ku haya faraba-an wadanka soomaaliya islamarkaana looga hadlayo dhammaan wasiirada iyo wasiirka xanaanada xoolaha qeybta oo environment waxaa looga aransanayaa sidii loo joojin lahaa dhibaatadan faraba-an lagu haya dhanaha kale wasiirku soo hadalishay sii wadadaya weliba uuse sheegay hantii liin iibiyi doona maamul goboleedyada gaasiyo kukumaarman dhuhulo ha runtii waa jiraa hadda waxaa socdo in micnaha la qeybiyo gaaskii iyo kii oo raashinka lagu karsanayay oo sioo iswato isteyada in lagu qeybiyo sida koonfur galbeed iyo micnaha isteyada kalaba waxaa waaye ilaa iyo hadda baydhabo waxaan jecel lahay marlow haddii ilaa yidhaahdo in lagu qeybin doono maxaa lalaa ilaa iyo lix boqol manaha kan raashinka lagu karsada waxaa la siinaya kulley marka annaga kulley go-aanka iyo waxyaaba iyo annagoo raacayna horta brotocoolka kulley dibbaan kaaga soo sheegay laakiin communitiga lagu xelina si ay macnaha ugu nagaadaan dhulka gadida dhuxush iyo kabaacmiftarka qolooyinka oo maxaa maxaan ku yidhaahdaa oo kabaacmiftaro insha allahu wasaaradda iyo macnaha istraatiijiyada ugu deegsan oo oo ay tahay micnaha in oo oo dadkaas waxyaabo kale ee la baraa oo tababar la siiyaa oo si ay ugu nagaadaan geedahaas manaha la bara xirfad kale la baro gabagabadii wasiirkii weliba uuse sheegay antii walwiinga onkudhakanta antii oo shirkan martigeliyaan waxay nooga dhigan tahay wax weyn weyn bay nooga dhigan tahay sababto oo ah maxaa la dhahay muhiim bay noo tahay in micnaha deegaankeena uu badqabo oo dhibaatadii ka fogaado sidaas darteeda muhiim nooga tahay baydhawona waa lagu qaban jiray shiri kale waxay martigelin jirtay sidaas darteed haddana micnaha muhiim bay noo tahay wallahi runtii koonfur galbeed iyo dhammaan horta soomaalia dhanba xalifintu way wada haysaa laakiin koonfur galbeed way ku jirtaa laakiin sidii hore sanadahan way ka yaraatay sidii hore migrad waa ka yaraatay insha allah inuu kasoo bixi doono natiijo wanaagsan oo wax ku ool ah oo dhaqan gasha yusuf sheekh aadam idaacadda warsan baydhabo
dhimashihii dhaawac ayaa weliba laa sheegahay in iso ku dhaladii iska horkooyo ku dhiyi banaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiira cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkan hanindiri laba caruur oo walaalaah ayaa ku dhimatay kadib markii uu kusoo dulmay derbi ay ku ciyaarayeen deegaanka ceelgaal ee duleedka magaalada beledweyne waxaana uu dhaawac culas ka soo gaaray hooyada dhasha carruurta oo la joogtay mid ka mid a dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen dhibaatadaas waxa waaye in meel oo xaafado deganeed oo waadi dhexdiis camal ay deganeen xaafadda meel qarka ay ka deganaaday meel oo hooska oo qara ee u imaadka caruurtii micnaha ogaa uu qaba imaadka ma garat ayadoo qabayskii micnaha ku wado oo ilmihii ulibisa hayso ayaa qar weyn oo micnaha meeshii ay ilmaha u qabeynaysa eeda gud ahaan qarkii markuu soo dumana mataqaanaa caruurtii iyo macal maarta maamadiiba waa ka kormariyey meeshaas ceeladhaan weyn ayaa laga soo gaartay adia mataqaana derbigu derbi weyn ayuu ahay labadii caruureed waa geeriyoodeen haddana maarta xaaladii xoogaah waa soo agaagi haysaa waxa uu sidoo kale sheegay in dadka deegaanka ay u gurmadeen alxamdulilah markii dambena aan maarata waa guulaysanayna maaratahay aan aniga isnaqaano badiilo iyo iyo maaratahay iyo garweyn waxba aan maaratahay walow meelo badan laga soo gurmado dad maarata meel yiraa burban iyo ilaa banaanay ilaa iyo mataqaana xayntaabka meel la yiraa iyo marka alxamdulilah meesha ogaa buulay ku ahay markii roob meelaha uu ka daana way guuri jiraan oo waa aadi jiraan marka ogaa meesha waa deganaayeno adiga on maarata dalooyinkaan dhaa meesha waa cid waa deganaa kama dhicin weliba anigaan hadda goobjoog kama ahayn dhacdadan oo kale maba aragkii wallahi argagaxay ku noqotay qoys dhan oo maaratahay saakay waagu bariyey oo maaratahay derbigii dhamaa ciyaalku ay herdeli jiraan oo kusoo dumay dadkii maaratahay wejigooda xoogaa murug iyo maaratahay weli walaha arag ayaa ka muuqday dhacda noocaas oo kalea kuma arag marka waa ilaahayyaa keenay waa qadar rabbi wax walbana maaratahay ilaahay ka kuumay ayaa laga sugaayaa
waayahay dhugunsidayaal mabaasin kuryaal galyaane warkaasa ciwaanka una ka sheegnay oo ahaay iskorkooyow kudhii banaanka magaalada beledweyneah mahayna weliba markaas warkaas isu ku hadlaayay dhismaha kadumi owlaad markaas deganayti mankiyaala magaalada beledweyne banaanshe isla markaasna oo ka amuudan lama walaale eh oo owlaad ahaayeen weli warkii hameynima ee raadiyaha warsanya dhugunsidatan qodobada kale weliba kumid eh madaweynigii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo weliba uuse erey maybaa nasiib dare in dalka laku abuuro dagaalo sokeeye faafahinta warkan cabdinaasir axmed mayow iyo nin haaye madaweynihii hore dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo nasiib daro ka tilmaamay in xilligun deegaano ku tirsan gobolka gado iyo ku dagaalamaan ciidamo ku tirsan dowladda iyo han jubbaland iyo dhibaatooyin ku dhaladay cali cabdulaahi cosoble oo la hadalaayay warbaahintayaa sheegay ini walaayi kudhihi gobolka gada iyo eyin reetondyow islamarkaasayna xilligun yahayti ini walwalbo wadahadal laka dhamay balse dagaalanku bedelna mayba walaku weydiiyey cidii qaadase mas-uuliyadda khasaaro deeri dadka iritio laka dagaalami maybana isu sheegay ini dowladda soomaaliya iyo taunka horeyta lata maamulka jubbaland dhinishe unkuma qonayna is oona baaq ondiri lamada dhine iniyoo xaldiran magaalada balaad xaawe ee gobolka gedo maybaa uuse dagaalka dhammaray ciidamo ku tirsan hayn dowladda iyo maamulka jubbaland maybana dagaalkaasi isu sababay in ciidanka jubbaland laku saaro fariisamo iyo kuroogeen taagan inaad noqoto ayaa loo baahan yahay xaqiiqda waxa waaye anigu ma rabo inaad cidna xukumiyo xata oo waxuu ahaa dowladda federaalka ahaydna eedeeyo dhinaca kale jubbalandna ayagana wuxuu ahaa khaladaadkooda iyo arrimaha inaan toosu dhex galo ma rabo laakiin waxa weeye labada dhinac labada mas-uul dee labadaba xil ayaa sa
weliba maalintii saddexaad hirina goobo walbarashada ee magaalada mandheera ee dalka kenya kureed markii saameyn biliirin uuse kuwaladay dagaalkii maalinku hore usa ku dhihi hantana dhexayta magaalooyinka buulaxaawe iyo mandheera islamarkaasna iyo iska dagaaleen ciidanka dowladda iyo haan jubbaland waalidiinta ka nool magaalada mandheera iyo weliba eed iyo unka obso gobaana arrintan maadaama muddo sadde maalmood iyo hirinyin goobowgii walbarashada oo awlaadiyo iyo ambahawaayan siyaasiyiinta iyo walgorodka mandheera oo warbaahinta la hadlay iyo weliba markaas iyo sheeganay in xiisadan dhehayta ciidamada dowladda iyo ahaan wasiirka amniga jubbaland ee xadka kuteegan iyo sabab nagati ini iskooladaas iyo hirmaan iyo weliba dagaalkii maalinku hor ku dhihi kaas oo markaas dhiibkunadow hirmowka gooboodii walbarashada ee magaalada mandheera dowladda kenya ee weliba markaas oon ka baaqayna ini walkugobata isbedelka dhinaga amniga ee markaasi kokoa iyo magaalada mandheera isla markaasna ciidamada iyo wadooda waa ciidamada isuwadooda wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan iyo markaas ku biyaan gudo magaalada mandheera inta badan iskoolaadka kiyaala magaalada mandheera iyo hirin warina wili jarta obsa ka eedan ini markala xuduuda iyo ka dagaalamaan ciidamada dowladda iyo weliba ahaan jubbaland walina xilliga isu dagaalka dareeri magaaladaas diray waa rasaasa badan oo markaasa iyo isdhaabsadaan dhiniyada dagaalamaaya ciidamada booliska maamulka puntland ayaa howlgal qorsheysan oo iyo markaas ku fulayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari weliba markaas iyo laha sheegahay inay usahay koo amniga laka xaqiijiyahay howlgalka weliba ciidamada iyo sigaar iyo nkusuubiana xaafado waa ka hareereysan ama ka wareegsan suuqa weyn ee magaalada boosaaso walina saraakiila booliiska iyo sheegan in howlgalka lahaka gobadi siyeed qof oo markaas lanku shakisanyi ini iyo ku tirsanyiin al-shabaab saas oo kale saraakiila waliba iyo sheegan in howlgalkaas iyo saas oo kale haka gobadan hub iyo weliba dadkii wadadii aana soo anbadanayeen bistoolada iyo weliba gooriyaalka langorodow aaka foolisabanka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari markaasi ku mid ahta magaalawaa inka amniga hun ee deegaanada puntland walina mararka qaar ku dhiyeeya dilil lanjeysidow askar mas-uuliyiin iyo weliba dad kale wafdugu dareera dowladda federaalk soomaaliya iyo geek waliba iyo deerina magaalada dhuusmare baa caasimada maamulka galmudug magaalada dhuusmare baa caasimada dowlad goboleedka galmudug iyo weliba geeka oo arbaahay tideerey wafduus hogaamiyay wasiirka walbarashada waa wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac iyagoona suuyin markaas meelaslahan ka dhawahay wafdiga wasiirka oo iyo dhiib ku haayeen xubno ku mid ah guddoomiyaga guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xasan cawaali qaydiid siyaasiyiin markaas isku mid ayay salaada cali jeel iyo weliba xubno kale iyo weliba markaas garoonka diyaaradeegeenka dhuusamareeb ah ka dhawaayay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo xubno kale ujeedka wafdiga ee geeka iyo inseedan magaalada dhuusmareeb iyo weliba markaas laga sheegay in meylaasa laku gobda doona shir lanku hadalow ololaha wacyigelinta ee reed anfiiryowka dastuurka sakorlankagaada ogaalka bulshada ee ka eedan reed anfiiryowka dastuurka iyo weliba in iyo aragti markaas ku dhiibadaan amuuro reedlanka fiiriyo dastuurka qabyo qoraalka ee soomaaliya wargeyska daily nation ee hakubahow dalka kenya ayaa weliba uuse daabacay in dowladda kenya iyo markaasa ka dhawaagtay inay gebihaambiya waa kulabahada ciidamada titia ee rooga guda dalka soomaaliya wargeyskiiya weliba uuse sheegay in qorshahaas iyo wadda waa qorshahaas usuwada wasiirka difaaca kenya monica juma kaas oo markaas wada hadal markaas kulagala doonta waa kulagala doonta midooda africa si markaas kenya iyo kulabata ciidamada kurooga gudo dalka soomaaliya wadahadallo markaas lanshaacin iyo todobaadyadii toddobaadyadii lahadhaafi mayba ku dareeray gudo dalkaas kenya saraakiilla iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga taasoo ka eedan sidii ciidamada amisom ku mid ee waa ciidamada kenya ee amisom ku mid ee soomaaliyana ku howlgalaasa reerlandka kanaga lahay gudo dalka kejo kenya bishii octoobar waa bidhii octoobar ee sanadkii labada kun iyo toban iyo kowtii iyaa ciidamada kenya markaasaa galeen soomaaliya haabahaato sanadki waa sanadkii labada kun iyo toban iyo lamadii yaa midooda africa ma ogolaaday iniyo kumid nagadaan amisom iyoona markaas dagaal kala jaraan al-shabaaba markaasna iyo deegaano badan oo jubbooyinkan badan waqtigan maamulayaan meelo warkaas dhugunsadayaal kuladareertan weyb waa raadiyaha warsan ee baydhabo dowladda iiraan yaa waliba iyo xabsiyada ku dhiiday kumanaan maxaabiisahay iiraan yaa waliba si ku meeldeer ee xabsiyada markaas yaan ku dhiiday waxaana ku badan konton iyo afar kun oo maxaabiis ah si markaas linku horseeda cudurka coronaviruska oo ka faafahay xabsiyada dalkaas warbaahinta dalkaas oo markaasa hiigdaasa warbaahinta dowladda ayaa weliba markaas iyo sheegahayana inay guud ahaanba maxaabiistaas lagu dhihi xabsiyo badan oo dalkaas ka yaala ilow may og waktiyada xabsiga laha naga doonaa maadaama dowladda iiraan iyo ka dhawaagtay in sukumeel dhir ee maxaabiista slandhiig cudurka corona waliba usa ba waa kabaahay gudo iiraan kaas oo markaas ka amudan haano kaba haano ku badan toddobaatan iyo toddoba qof muddo markaasi yar oo lama toddobaadle eh talaadadii wasiirka caafimaadka iiraan waliba uu sheegay in tirada dadka markaas la xaqiijiyey ee kadhii corona inii kor iyo ankati haana ku badan boqol kiiba konton hadda waliba uusa markaas ka dhiyay guud waa hadda waliba markaas jare obse markaas ku goba inii cudurkaasa guud ahaamo gobolada ka faafa waktigan waliba la diiwaangeliyey in gudo dalka iiraan dadka goba cudurka iyo diirayaan lama kun sida boqol soddon ilii qof inkastoo markaas lan rumaysan lan rumays lan rumaysanayna in dadkaas cudurka iyo qabaan walow dowladdiiya sheegtay tiradaas inay diiwaangeliyday dhugun sidayaal warkii hamiinima ee warsan kula dareertan sununkan ninka dhoonyi warka waliba sinadirisi ayaanu jecel way cabdinaasir ee farsameeyey asxaabtii warka oo la qiib gaatiya mahadnage lankii warkaan dhaaf waliba siriyad un fiirsado kale website-ka idaacadda oo ee warsan radio com intii warkan warkii hiradinku kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu